ilaahayna waxau idhi innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa marka waxa weeye hidaayada nebiga laga nafinaya sala allahu alayh wasalam oo la tilmaamay inaanu hanuuninaynin waa hidaayada hidaayatu tawfiiq hidaayada tawfiiqa oo waafajinta ahaatay marka taa ilaahay baa la gaara min naxwi tawfiiqi oo markaa waafajintaoo kale ahaatay alladii kaasoo laa yajuusu aynay bannaanayn an yuusafa almakhluuqu makhluuq in la sifeeyo bihi markaa isaga lagu sifeeyo takunu maca alficli ficilka la jirkiisa ay ahaanaysa kama horayso wa ama alistiaacatu markaa awoodii miya oo min jihati sixati xagga markaa yani caafimaad qabka ahaa ahaatay iyo walwusci xagga markaa karaanka iyo watamakuni yani ficilka samaynta la samayn karayo oo xisi ahaan loo samayn karayo sida muuqata iyo wasalaamati alaalaati yani ficilku aaladuhu u baahan yahay inay fayo qabaan oo waxa weeye waxaa dhici karta ficilku inuu markaa u baahan yahay wax lagu qabto marka wixii lagu qabanayay inay xaadir yihiin oo la hayo taasi fahiya qabla alficli ficilka waa ka horaysa wa biha yatacallaqu lkhitaabu iyadaa khitaabku ku xidhan yahay oo khitaabka takliifku istiaacadaasu ku xidhan yahay wa huwa markaysaga yani kaas oo istiaacada ahaatay oo takaaliiftu ku xidhan tahay kamaa qaala tacaala waa siduu ilaahay yidhi ama wa huwa arrinku kamaa qaala tacaala waa siduu ilaahay yidhi arrinku laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ku kalifi maayo mooyaane intay awoodi karayso waxaynay kari karayn laguma kallifaayo wa afcaalu lcibaadi addoommada ficilkoodu waxay samaynayaan hiya khalqu allah waa abuurkii ilaahay wa kasbun min alcibaad waa kasab markaa addoonka addoommada xaggooda ka xasilay addoonkana kasab bay u tahay ilaahayna markaa makhluuquu abuuray weeye afcaasha afcaasha addoommadu oo afcaasha addoommadu ay samaynayaan addoommadu ma abuurina ilaahay baa abuuray addoommadana kasab baa ficilkaasi wey masaladu halkan inoo sheegayaana waxay tahay mas'ala marka ahlu sunnaha iyo ahlulbidacu isku khilaafeen ahlu sunnuhu waxay qabaan wax alla waxa addoommadu sameeyaan ilaahay baa abuuray oo waa makhluuqaadkii ilaahay bay ka mid yihiin waxaanu ilaahay abuurinna ma jiraan wax makhluuqa oo aanu ilaahay abuurini ma jiraan taasna waxaa u daliila yani adilo badan allahu khaaliqu kulli shay ilaahay shay kasta waa kii abuuray wa khalaqa kulla shay shay kastu markaa ilaahay abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay isaga ayaa idin abuuray waxaa samaynaysaanna ilaahay isaga abuuray kaa samaynaysaanna ilaahay isaga abuuray kaa samaynaysaanna ilaahay isaga abuuray marka adilo badan ayaa inoo tilmaamaysaa ilaahay abuurkiisu siduu caam u yahay oo wax kasta oo makhluuqa uu ilaahay u abuuray oo cid kale oo wax abuurtay ayna jirin addoommadu ficilladay samaynayaan addoommadu iskama abuuran ee ilaahay baa abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun sidaas aawadeed ayaa waxa uu yidhi bukhaari waxa uu qoray kitaab la yidhaha khalqu afcaali alcibaad addoommada ficiladooda in la abuuray oo ay markaa makhluuq yihiin kitaab saasuu qoray marka ahlusunna waljamacana waxay qabaan in waxa weeye afcaasha addoommadu ay samaynayaan in ilaahay abuuray sidaas yadaaba ahlusunna waljamaca qabaan ahlubidaca qaarkood sida waxa weeye qadariyada iyo muctasilada iyo waxay qabaan oo qolyo lunsan ahi in ilaahay afcaasha addoommadu ay samaynayaan inaan ilaahay abuurin ee addoommadu ay iska abuuranayaan addoommadu iyagu samaynayaan inaan ilaahay abuurin ee iyagu abuuranayaan bay markaysaga ku tageen arrinkaa ay sheegeenna waa baatil nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau yihi alqadariyatu majuusu hadihi lumma nimanka qadariyada la yidhahda ee qadarka diidaya waa ummaddan majuuskeedii weeyi majuuska waxa weeye waa nimanka dabka caabuda kuwaas weeyaan ummaddan majuuskeedii weeyaan baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam kuwa dabka iyo madowga caabuda ee yidhahda laba ilaah baa jira annuur waalulma marka ummaddani majuus bay leeyihin kuwaasaa majuuskii shabaho ka dhigan baa laga tilmaamaya oo xaggay ka shabahaan majuusku waxay yidhaahdaan laba khaaliq baa jiro wax abuuray qolada markaa qadariyaduna waxay yidhaahdeen addoon waliba ficilkiisa isagaa abuuranaya ee ilaahay ficilkaa ma abuurin waxa uu samaynayo waxa uu ku hadlayo waxa uu odhanayo waxa uu samaynayo isagaa abuuranaya bay yidhahdeen marka halkaasay majuuska ka shabahaan marka ahlu sunna waljamaca waxay qabaan afcaasha addoommada inuu ilaahay abuuray ashyaadoo dhanna inuu ilaahay abuuray ahlu sunna waljamaca waxay qabaan ficilka addoommadu samaynaya inay tahay afcaashood iyo xaqiiqo ay tahay oo ficil ay xaqiiqo u samaynayaan inay tahay kasabkood iyo camalkood iyo ficilkood inay tahay inay xaqiiqo u samaynayaan qolada jabariyada la yidhaahdo oo iyaguna firqa lunsan ah waxay yidhaahdeen maya afcaasha iyo ficilada addoommadu samaynayaan majaaz ahaan baa yani loogu tiiriyaa addoommada laakiin xaqiiqatan afcaasha ilaahay baa u leh oo u sameeyey laakiin cala sabiil majaaz baa loogu tirinaya oo haddii la yidhaahdo addoonka yani waxaa sameeyey waxaa looga jeedaa majaaz ahaan buu u sameeyey laakiin xaqiiqatan ficilkan yaa abuuray ilaahay baa abuuray mar hadduu ilaahay abuuray waxay noqonaysaa cidda xaqiiqo u samaynaysa waa ilaahay cidda xaqiiqo u samaynaysa afcaasha ah ilaahay weeyaan bay yidhahdeen ahlusunna waljamaaca waxa wey waxay leeyihiin maya adilo badan baa laynoogu sheegay inay addoommadu ficil iyo camal leeyihiin iyo kasar adilo badan baa laynoogu sheegay jazaan bima kanuu yacmaluun yani waxay markaa samaynayeen wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun marka camal inay leeyihiin ficil inay leeyihiin kaanuu laa yatanahawna can munkarin facaluuh ficil inay leeyihin baa laynagu tilmaamaya kaanuu laa yatanahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun marka sunci bay leeyihiin ficil bay leeyihin kasab bay leeyihin iktisaab bay leeyihiin inay wax sameeyaan oo ficil xaqiiqiya leeyihin bay daliil ficilkaana loo nisbaynayo marka qolada jabariyadu waxay tilmaamayaan inaan afcaashaasi xaqiiqo bini aadamka uga dhacay waxayna deliishadeen wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama yani markaad ganaysay adigu maad ganin laakin ilaahay baad ganay oo riday marka arrinkaasi calaa kulli xaal waxba daliilu ma aha bay culamadu yidhahdeen oo haddii la yidhaahdo wamaa ramayta id wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa waxay daliil u tahay inay waxa weeye ganitaanka cidda xaqiiqo u samaynaysaa ilaahay inay tahay dee arrinkaasi sax maa xaqiiqo ganitaankan waxa u sameeyey addoonka wa ilaa waxaa ka dhalanaysa in la yidhaahdo afcaasha kalena xaqiiqa waxa u sameeyey ilaahay baa u sameeyey in la yidhahda ka dhalanaysa waa baatilna hada bal afcaasha kale kuma teg wamaa sallayta id sallayta walaakina allaha salla miyaa la odhanaya addoonku markuu tukado addoonow maa tukana ilaahay baa tukaday baa la odhanaya ila ma ad ganin waktiga ad ganaysa ilaahay baa ganay waxay la micno tahay wamaa sallayta id sallayta walaakina allaha salla wamaa sumta id sumta walaakina allaha saama miyaa la odhanaya wamaa kafarta id kafarta walaakina allaha kafara miyaa la odhanaya tacaala allahu camaa yaquluun ilaahay baa ka nazahan oo ka dheer waxa baatilkay ku hadleen waxaana ka dhalanaysa oo ka laazimaysa ilahay wax baatila in loo nisbeeyo ayaa ka laazimay dadka qaarkoodoo lunsan ayaa waxay yidhaahdeen mas'alada jabariyada ictiqaadkoodii sumbulo ku saabsan baa kusoo duulay markaasaa waxay dooneen shirkiga iyo gaalnimada ay ku sugan yihiin inay ugu gargaaraan caqiidadii jabariyada oo ay yidhaahdaan maadaama uu ilahay yidhi wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama oo rimaayadii iyo ganitaankii addoonkana majaaz ahaan loogu tiiriyey xaqiiqa ahaanna ilaahay loogu tiiriyey awliyada xataa markaanu baryayno ee aanu leenahay sheekh hebelow waxna sii sheekh hebelow noo gargaar majaaz ahaan baanu ugu tiirinay ee xaqiiqa ahaan cidda wax u samaynaysa ee gargaaraysa waa ilaahay cidda markaa gargaaraysa waa allah oo waama- wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaw afcaashoo dhanna xaqiiqo ahaan ilaahay baa u samaynaya inuu abuuray oo jirsiiyey darteed xaggaa marka laga eego afcaashu dhammaantood ilahay bay ka dhacaya subxaan allah hadalka ay ku hadlayaan waxa uu koobsanayaa inay afcaashii xumaa inay ilaahay u nisbeeyaan oo haddii la yidhaha ficil kastoo addoonku samaynayo xaqiiqo ilaahay buu uga dhacayaa maxaa ka dhalanaya hadda waxaa ka laazimaya kufriga iyo gaalnimada iyo zinada iyo liwaadka in ilaahay loo nisbeeyo ilaa addoommada qaar baa sameeye ilahay waa ka nasahanye waa ka dheeriye ilahay wax ma dulmiyo laakiin addoomada qaarkood waxbay dulmiyaan ma waxaa la odhanayaa dulmigu majaaz ahaan buu addoonka uga dhacaya xaqiiqatan ilahay buu uga dhacaya waa baatil ma waxay odhanayaan kufriga iyo gaalnimadu majaaz ahaan buu addoonka uga dhacaya xaqiiq ahaan buu ilahay uga dhacaya ma waxay odhanayaan zinada iyo liwaadku majaaz ahaan buu addoonka uga dhacaya xaq ahaan buu ilahay uga dhacaya waa baatil iyo waxaas ilahay waa ka nasahan yahay ilaahay waa ka dheer yahay xumaanna waa ka nasahan yahay afcaasha addoommadu samaynayaan xaqiiqatan iyagaa sm- samaynaya ilahay inuu afcaasha abuuray waa jirta waa xaq ilahay afcaasha isagaa abuuray oo waxaanu abuurini ma jiraan ilahay isagaa doonay inay dhacaan oo mashii'adiisu waa ku tacalluqday ee qadarkiisa laakiin xaqiiqatan addoonkaa u samaynaya ficilkaasi ha xumaado ama ha wanaagsanaado hadday iimaan tahay hadday gaalnimo tahay hadday dulmi tahay hadday zina tahay hadday liwaa tahay xaqiiqo addoonkaa u samaynaya aayaddana daliilu ma aha wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama wa ilaa waxaa ka dhalanaysa in la yidhaahdo wamaa zanayta id zanayta oo zinadii la yidhahdo xaqiiqatan baa addoonka looga nafinaya ee majaazahaan baa loogu tiriyey oo ilaahay lagu aflagaadoodo taana ilaahay waa ka nazahayo waa ka dheeraya subxaan allah tacala allahu cama yaquluun marka arrinka ku saabsan ee xaqiiqa ahaan afcaal oo dhan ilaahay baa loo tiirinaya waxaa ka dhalanaysa ilaahay xumaanta inaanu ka nasahnayn oo ka dheeraynay afcaashii xumayd ee zinada iyo liwaadka iyo dulmigu ahayd in ilaahay xaqiiqo loogu tiriyo taana ilaahay waa ka dheeryahay waana ka nasahay haddaba aayaddan maxay ahlu sunnuhu ku fasireen wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama haddaynu caddaynay siday jabariyadu u daliishadeen inay baatil tahay ahlu sunnuhu se maxay ku fasireen ahlu sunnuhu waxay ku fasireen ramyiga iyo ganitaanku laba caaruu leeyihi midna waa bilowga oo waa faraha in laga sii ridayo o laga sii daynayo midna waa dhammaadka oo waa halkuu ku dhacayo oo barta lagu riday inuu ku dhaco mid isaabaa la yidhaahdaa waa haleelista uu meeshii haleelaya bartii ku dhacay midna waa ridista oo waa farakasaarka la sii daynayo la ridayo waa bilowga oo ka bilaabmay bidaayo iyo nihaayu leeyahy midna isaabaa leeyahay midna xadfi baa la yidhahdaa marka waxaa weeye almuhbatu hayru lmanfiyi bay culamadu yidhahdeen ramyiga iyo ganitaanka ilaahay loo sugay iyo waxa weeye ganitaanka addoonka loo sugay waa kala duwan yihi oo macnuhu wuxuu u dhacayaa markaad farahaaga ka riday adigu sii daysay maad haleeshiin bartii laakiin ilaahay baa bartii haleeshiyey wamaa asabta id xadafta walaakina allaha asaaba baa macnuhu dhacaya adigu maad haleeshiin bartii aada liishaantay laakiin cidda barta haleeshiisay waa allah marka waxa weeye ramyi waa loo sugay almuhbatu hayru lmanfi ramyiga loo sugay id ramayta wey ramyina waa laga nafiyey wamaa ramayta wey marka almuhbatu rimaayada loo sugaya hayru lmanfiyi kan laga nafyinayo waa midaan ahay marka sidaas iyada ah masaladaasi wey calaa kulli xaal shaarixu طaxaawiyana calaa kulli xaal mas'aladaas si fiican buu marka u caddaynaya in sha allahu tacala ha loo fiirsado marka calaa kulli xaal ahlu sunna waljamaca waxay qabaan in markaa kasabka addoommadu samaynayaan in afcaashoodii ay tahay xaqiiq ahaana ay u tahay afcaashaasi ha wanaagsanaadaan ama ha xumaadaan cidda xaqiiqo u samaynaysa addoommada inay tahay aynay waxa weeye ilaahayna inuu abuuray oo qadaray inay jirto oo ay xaq tahay oo ay baatil tahay in la yidhaahdo ilaahay ma qadarin ama la yidhahdo ilaahay ma abuurin ama la yidhahdo ilaahay ma doonin ilaahay qadar ahaan waa u doonay ilaahay waa abuuray ilaahay waa jirsiiyey ha yeeshee cidda xaqiiqatan u samay marka waa afcaalulcibaadi addoommada markaa ficiladoodu iyo waxay samaynaya hiya khalqu llah waa abuurkii ilaahay oo ilaahay baa abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun wa kasbun min alcibaad waa kasaba addoommada xaggooda ka xasilay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaa inoogu dambeeyey afcaashu inay addoommada kasabkooda yihiin afcaasha addoommadu ay samaynayaan addoommadana inay kasab u yihiin ilaahayna inuu abuuray afcaashaas waxaynu kaloo caddaynay afcaasha inuu ilaahay jirsiiyey oo uu doonay xataa inay dhacdo mashiiadiisa ku tacalluqay addoommaduna xaqiiqa ahaan ficilada inay u samaynayaan oo xaqiiqatan loogu tiirinayo afcaashooda ayaynu marka caddaynay waxaa kaloo xusid mudan ashaaciradoo kale waxaa caan ka ah in nooc jabar ahi oo madhabka jabariyada ka midi ay gashay tafsiirka waxa weeye kasabka addoommada markay sheegayaan ay fasirayaanna ay aada isugu khilaafeen ilaa laga yidhi waxaa la yidhi waxay ka mid tahay algaasta waxyaalaha iska halxiraalayaasha aan la fahmaynin ayay ka mid tahay kasabka uu ashcarigu sheego oo ashcaarta qaarkood xataa shucarada qaarkood ay ku cabireen mima yuqaalu walaa xaqiiqata taxtahu macquulatun tadnu ila afhaami الكصب عند الأشعري وطفرة النظام الكصب عند الأشعري والحال البهشمي وطفرة عند النظام يعني وحيالها الله الشيقاء مركي تقعان لفهمين وحكم إذا صدح شيء كصب كوذاك أشعري قال لي هذا وشيء لم فهميه والله الشيقاء لكن وحلا فهميه والعقلين ما أحد طفرة النظام منك اللي هذا معتزلي الشيقانا iyadana la fahmi maayo axwaasha uu sheego bahshami ninka la yidhaahdo abu hashim aljubbaai cabdusalaam ibn maxamed baa la odhan jiray firqada markaysaga yani hashaamiyada la yidhaahdaa oo muctasilada ka midii ay u abtirsato axwaasha uu sheegana iyagana la fahmi maayo oo waxay yidhaahdaa wuxuu yidhaahdaa waxaa jira axwaal ama xaalado laa macluumatun walaa majhuula qaar la garanayo markaa la aqoonsan yahay maaha qaar laga jaahiliyo oo aan la garanayna maaha qaar mawjuudo oo jira ma aha wax aan jirinna maaha ee intaa oo udhaxaysa mawjuudo ma aho ma jirto macduumo ma aho waxaan jirin ma aha macluumo ma aho la garan maayo oo bini aadamku garan maayo majhuulana ma aho kama jaahilha waxaa la yidhi wax intaaba aan ahayn anagu garan mamayno kufrada ninka nadaam la yidhahdaa sheego ibraahim ibnu sayaar oo firqada nadaamyada la yidhahda u abtirsato iyadana markaysa waxa markaa lama garan oo wuxuu yihi ashyaada shay waliba wuxuu u qaybsamaa ilaa juz-iyaatin laa tatanaaha juz-iyaat aan dhammaanayn oo aakhir lahayn baa shay waliba u qaybsamaya darada haddaad qaado dhammaan mayso waxay u qaybsantay ajzaa ama qaybo aan dhammaad lahayn ishkaal baa la weydiiyey waxa la yidhi haddii shaygii wala sidaa loo eegaado uu u qaybsamo ajzaa aan dhammaanayn iyo qaybo aan dhammaanayn oo nihaayo lahayn hadday sidaa u qaybsanto siday quraanshadu geedkan uga soo degtay geedkan kalena u kortaa ila waxay ahayd inta udhaxaysa haddii aan laga dhammaanayn cimrigeedu inuu dhamaado yadaan ka dhamaado lakin waxaa la arkay dhulka udhaxaysa inuu ka dhamaado oo dhagaxa inta ka timaado dhagaxa kale korto oo geedka inta ka timaado geedka kale korto sidee arrinkaas ku dhacay baa dabadeedna wuxuu yidhi taqطacu bacdan wa tadfuru bacdan badhna waa goynaysaa oo waa maraysaa badhna way boodaysaa sufradu waa booda boodada ninka nisaam la yidhahdaa uu sheego u yidhahda dhulka dhulka cagta may wada marini in bay booda ila kamay dhammaateen haddii kale sufrada iyo boodada uu sheego nisaam ninka la yidhahdaana wax la fahmaye ma aha kasabka wadaadka ashcariga la yidhahdaa sheegana isagana la fahmi maayo oo markay yidhaahdeen addoonku kasab buu leeyahay waxay yidhaahdeen addoommadu afcaasha ay samaynaysaa waxay dhacdaa cinda qudrati alcabdi laa biqudrati alcabdi addoonka awooddiisa kuma dhacdee addoonka awooddiisay ag dhacdaa oo waxay isu dhowaaday addoonka awooddiisii iyo ficilkii oo ka dhacay markaasaa waxaa loo maleeyey inuu ficilku awoodda addoonka ku dhacay arrinka noocaas ah oo ashaacirada badankoodu ay ku tageen bacdi ashaacirada ka mid ah khilaafay marka bacdiga madhabtaasi u muuqatay shifaa ulcaliilkana ibnulqayim aljawsiye aada buu ugu dheeraanaya mas'alada noocaas oo aqwaashooda iyo hadallada ay yidhahdeenna uu tilmaamaya wakadalik markaysagaa lawaamicu lanwaar oo sharxu alcaqiidati asafariniya sharxaya isagana saasii la-eg ugu dheeraanay waxaanu soo rarayaa bacdi ashaacirada ka mid oo madhabtaas markii dambe garab maray oo uu ka mid yahay ghazaali oo uu ka mid yahay kurani oo uu ka mid yahay isfarayini marka isfarayini iyo kurani iyo hazali iyo qolyaha noocaasi mas'aladaa markii dambe waa khilaafeen ashaaciradu waa ku khilaafeen waxaanay mareen sida ahlu sunna waljamaaca ay mareen oo ah inay afcaasha addoommadu samaynayaan awoodda uu ilaahay siiyey addoonka inuu ku samaynayo ficilka awooddana miduu addoonku iska keensaday inaynay ahayn ti uu ilaahay siiyey inay tahay awooddaa uu ilaahay siiyuu ficilka ku qabanaya ficilkan inuu qabtaana muqadar buu ahaa laakiin waxa weeye ashaacirada badankoodu waxay leeyihiin in la yidhaahdo ficilku ficilka wuxuu ku samaynayaa addoonku awooduu ilaahay siiyey waa bidca bay yidhahdeen saas aawadeed dardiirigu waxaa odhanaya xaashiyada dardiirigu ee fiqiga maalikiga u qoran markuu baabushahaadaad marayo marka uu yidhaahdo waxa weeye shahaadada mubtadica la aqbali maayo sida qadarigoo kale wuxuu odhanayaa qadariga waxa weeyaan waa ka yidhaahda addoonku ficilka wuxuu ku sameeyey yani marka awoodu ilaahay siiyey kaasaa qadari la yidhahdaa bu ma la gaalaysiinayaa kaa mise lama gaalaysiinayo laba qawl baa ku sugan bu qawl odhanaya waa la gaalaysiinaya de waa ninka yidhi addoonku ficilka wuxuu ku sameeyey awoodu ilaahay siiyey ee miduu iska leeyahay maaha mustaqil leeyahay laakiin taa uu siiyey buu ficilka ku sameeyey taasay waxay yidhahdeen ninkaa ma lagu gaalaysinaya hadalkaasi bidca uda oo sida ashaacir odhanay ee dardiiriguna uu ku odhanaya xaashiid fiqiga ah ma la gaalaysiinaya ma lagu gaalaysiinaya mise laguma gaalaysiinaya laba qawlba asxaabta usugnaatay buu odhanay waxaan filaya inu odhan jiray asaxuna waxa weeye inaan la gaalaysinay laakiin mubtadic waayo hoosisqinimo waa loo sugay saasi leeg nadiimiyada ictiqaadka waxaa ka mid ah toddobada markay saaa markaa risaalo ee caqiidada markaysagaa ku saabsan ee sabca alcaqaa'id ay loo baxeen ee majmuuc muhimaat ilmutuun xagga hore ku yaala waxaa ku jira nadmi caqiide ah inay khariidada dardiiri tahay baan filay waxau odhanaya waman yaqul bilquwati lmudacati fadaka bidciyun falaa tartafiti waa nadmi caqiide ah ashcari ah waman yaqul bilquwati lmuudacati ka yidhaahda addoonku ficilka wuxuu ku sameeyey awood ilaahay dhex dhigay addoonka ay biquwatin awdacaha allahu fiih awood mustaqila maaha ee miduu ilaahay siiyo addoonka dhex dhigay ayuu addoonku ficilka ku sameeyey ka sidaa yidhaahda ee fadaaka bidciyun falaa taltafit kaasi bidci weeyaane xaggiisa hadaymunaha jallee marka nadmiyadooda ictiqaadka ka mida arrinka ay wax ku tabdiicinayaana waa caynu sunna waa sunnada lafteeda shuyuukhdoodii qaar ka mida oo arrinkay ku tageen oo ghazaali iyo isfaraayini iyo kurani iyo waa siday mareen qaarkood baaba musanaf ka alifay mas'alada marka calaa kulli xaal arrinka in la yidhaahdo awoodda iyo ficilkaa isu dhawaayo muqaarin isla ahaa oo lamaanaanshaa isku lamaan yihiin oo isku dhawaayeen baa loo qaatay inuu ficilku awoodda ku dhacay hadda ficilku markaysa waxaan xayaatada uu nool yahay qofku iraadada uu wax doonay cilmiga uu leeyahay waxyaalaha noocaas oo dhan waa ag dhacay marka waxa weeye waxa ay uga dhowdahay ee qudradu kaga duwan tahay sifaatka kale ee qofku uu leeyahay ee ficilkan uu kaga dhowday maxay inuu aqoon leeyahay inuu xayaato leeyahay inuu iraado leeyahay haddii markaysa waxa marka ay tahay miday iskuba dhawaadeena aynay sabab isu ah تتاويل موضوع السببية ما قرأت منهج الأشاعرة في العقيدة رسالة الراجع ورسالة قيمة في هذا الباب باب كان مركي سوحا كتاب منهج الأشاعرة مسائش مركي سوحا مركا يكسم بالريحتي عطينك العطينا يسفي عمري مركي سأواضي كتاب الله راجع إن شاء الله تعالى ما تريد يدو طريقة أشاعرة المسألة كما مريض وخلاف فيه على كل حال بعض أشاعرة كم إذا مركي سقصد جماهير تكلم مرين raacayna markaysaga inay jiraanna waa tilmaanay marka masalada noocaasa ayuun baan doonaya insha alla adilada inoo tilmaamaysa inuu addoonku ficilka ku sameeyo awoodna waa fara badan tahay oo adilo badan ayaa soo aroortay laakiin mashii'adooda iyo doonistooda waxay ku xidhan tahay ilahay doonistiisa wamaa tashaa'una ilaa an yashaa allah sida baabka soo socotaba uu markiisaga sheikhu inoogu sii waadixin doono waayahay قال أبو جعفر الطحاوي ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولم يكلفهم الله إلهي كما كلفنا أدونك أدون مرع تعالى إلهي كرية إلا ما يطيقون وحي كري كريان موية وحكري كما كلفين ولا يطيقون كري كري مايان إلا ما كلفهم وحكو كلفين مويان وحكري كري كري مايان يعني عبارة أولا ملاحظين نظر بقى أدون مضو inaan wax kale lagu kalifin waxay awoodi karayaan mooyaane xaq weeye waa sawaab amaa inta lagu kalifay wax ka badan inaynay awoodi karaynin taasi waa kalaq bay culamadu yidhahdeen shaarixa laftiisuna waa tilmaamay ibn abilciz alxanafi oo culamadii qarnigii sideedaad ka mid a iyo culamo badan markaysaga xo tacliiqu leh sida ibnu baaz sida ibnu maanic ahlucilmi badan baa mulaaxadeeyey oo markaa tilmaamay in addoommadu ay awoodaan inta markaa lagu kalifay wax ka badan marka waxaa qalad ah walaa yutiiquuna ilaa maa kallafa waayo waxaa laynagu kalifay shan salaadood inaynu tukanno oo faral ah wax ka badan inaynu tukannona waa awoodi karaan karaanteen iyo awooddoodun waxay ku koobantahay shantaas salaadood oo mid lixaad kari kari mayna miya maya waa qalad waa awood kara soonka marka waxaa laynagu faral yeelay bisha ramadaan inaynu soonno oo talo wax intaa ka badan inaynu soonno awoodi kari mayna miya maya waa qalad waa awoodi karaa wax ka badan laakiin ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa iyo ixsaanka iyo samafalkiisa ayuu ilaahay inooga khasiisiyey laakiin inta uu inagu kalifay in ka badan baynu awoodi karaa wa huwa tafsiru laa xawla walaa quwata ila billah wa huwa hadalkaasi tafsiru laa xawla walaa quwata ila billah كلمة حوقرة أخ تفسير كلمي نقول وحورنا لا حيلة لأحد واحتبأه قف مصقنان ولا تحول لأحد وحجدون لا يلهدو وحلقات جدوما قف مصقنان ولا حركة لأحد بغار يعني وحلا يلهدا قف مصقنان عن معصية الله إلهي معصية أو كبغاقه oo xagga daacada u dhaqaaqo uu ka gadoomo tab uu kaga leexdo macaasida ilaa bimacuunati illahi ilaahay oo ku kaalmeeyo mooyaane wax alla wax tab oo ay hayaan oo macaasida kaga baxsan karaan maayo ma jiraan ilaahay oo ku kaalmeeyo mooyaane ilahay hadduu ku kaalmeeyo waa awoodi karaan tabay kaga baxsnaan walaa quwata liaxadin calaa iqaamati aacati illah walaa quwata wax markaa tamar la yidhahdiyo awood la yidhaahdaa uma sugnaanin qof calaa iqaamati aacati illahi aacada ilahay inuu ku sugnaado iyo wasabaati calayha inuu ku sugnaado calaa iqaamati aacati illahi aacada ilahay inuu daa'imo iqaamadu waa dawaan iyo wasabaati calayha sugnaanshaha uu ku sugnaanayo ilaahay daacadiisa wax tamar la yidhaahdiyo xoog yani marka addoonka uma sugnaanin ila bitawfiiq illahi iyadoo ilaahay waafajiye mooyaane si kale daacadii iyo khayrkii kumana daa'imi karaan kulamana iman karaan wa kullu shayin yajri bimashii'ati illahi tacaala shay kasto ashyaada ka midii waxa uu ku soconayaa ku dhacayaa ilaahay doonistiisa iyo wa cilmihi ogaalkiisa iyo wa qadaa'ihi yani markaa qadihiisa oo qadarkiisa iyo wa qadarihi waa bimacna qadarkiisa iyo qadihiisa haddii la israaciyo laba macnay kale noqonayaan oo wuxuu noqonaya alqadaru saabiq walqada'u laaxid qadarku waa horreeya qadaaguna waa laaxid waa soo haleelaya oo ilaahay ashyaada inuu u doonay oo uu hore usii qadaray intaanu markaa oo uu sii qoray oo uu sii ogaa oo uu doonay inay dhacaan yani ashyaada noocaasa ee markaa ficilka ka horreeyey waxay yihiin markaysaa markaa qaar waxaa lagu magacaabaya qadar qadaaguna waa markaysaa markaa ashyaada in loo jirsiiyo sidii markaa waafaqsan qadarka wa kullu shay yajri bimashii'ati illahi tacaala shay kastaaba wuxuu ku soconayaa oo uu ku dhacayaa ilaahay doonistiisa iyo wa cilmihi ogaalkiisa iyo wa qadaa'ihi wa qadarihi qadihiisa iyo qadarkiisa xukunkiisa qadariga iyo qadarkiisa غلبت مشيئته إلهي دونيستيس واكا غالب نقطي المشيئات كلها دوني تانذا واكا, واكا غالب نقطي لما كل وعكست إرادته الإرادات كلها كلها وعكست وأمرك قلبتي إرادته إلهي دونيستيس إرادته الإرادات كل كلها دوني تانذا لما كل oo siduu doonayo un bay markaa umuruhu dhacayaan maa sha allahu kan wamaa lam yasha lam yakun wuxuu ilaahay doonaa waa dhacayaan waxaanu ilaahay qadar ahaan u doonayo dhici maayaan wuxuu qadar ahaan u doonaana waa dhacayaan qadar ahaan wuxuu u doonaa waa dhacayaan ilaaba ila waqalaba qadaahu alxiyala kullaha waqalaba waa ka qaalib noqday qadaa'uhu ilaahay qadihiisa bimacnaa qadarkiisa alxiyala xeeladaha kullaha dhammaantood waa ka qaalib noqday oo wax tab ah oo qadarkii wax yani kaa kaa badbaadin karaya ma jiraan يفعل ما يشاء يفعل إلهي واسمي ما يشاء وحو دونين سمي وهو غير ظالم له وهو غير ظالم أبدا والحال يهي هو يسبو غير ظالم مذا مركا ظلمين أبدا ولي وح ظلمي عن سمي مركا وحو دونين سمي إساق عن عد نبا مرنبا ظلمين وظلمي وحل إلى ذا إلهي ما سميه لا يسأل عما يفعل لا يسأل لما ويدي عما يفعل وحو إلهي سمينيه ولما يلي هذا محاضر سميس أما محاضر سمينيه وهم يسألون خلقه ولا ويدينه ولا سؤاله وحاو شيخه إنه شيخي إلهي مشياديسا يرادديسا سيدا ودونين أمورهم مركعوا دعيان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن waxau ilaahay doono inuu jirsiiyo waa ahaanayaana waa dhacayaan waxaanu doonin inuu jirsiiyana ma dhacayaan sidaas ayuu inoo tilmaamay addoommadana waxa lagu kalifo keliya waxay awoodi karaan waxay awoodi karaan istiaacadaasi waxa weeye waxaa la yidhahdaa waa musaxixo waa tii takliifka ka horreysay ee takaaliifta ku xidhnayd manaaqi takliif ahayd taas wey laa yukallifu allahu nafsan ila wascaha ilahay nafna ku kalifi maayo waxa karaankii awooddeeda ah ahaatay mooyaane bimacnaa waa awoodda asbaabta xisiga ah ku saabsan taas wey waxa laakiin lagu kalifay waa intay kari karaan waxaayna kari karin laguma kalifin cibaarada dambe uu sheikhu yihi walaa yutiiquna ilaa maa kallafahum yani culamadu markaysaga waa radiyeen waxay yidhahdeen nadar baa ku sugan hadalkaas ay laa yutiiquuna ilaa maa kallafahum culamada qaarna waxay dooneen inay waafajiyaan oo yidhahdaan takliifka waxaa looga jeeda iqdaar kuma kuma kalifayo ilaahay wuxuu awoodsiiyey mooyaane laakiin calaa kulli xaal inaan waxba markaysa waxa markaa maxaamiil waxba loo raaraadi ayaa markaa fiican oo la yidhahdo markaysa waxaan waa nadar baa ku sugan waayo hadalka bini aadamka rasuulka marka laga reebo yukti oo yusi waana khata waana asiiba marka cibaaradana markaysa waxa marka waa khata xasrinta lagu xasrinayo awooddooda awooddooda lagu xasrinayo intaa uu yani uu ilaahay ku kalifay oo keliya lagu xasrinayo loo dhanayo wax kale ma awoodaan waa qalad saas aawadeed baa shaarixa taxaawiyadu yihi bal yutiiquuna fawqa maa kallafahu bih waxay awoodaan inta uu ilaahay ku kalifay wax ka badan ibnu maalicna waxa uu yihi qultu liannahu fi imkaani linsaani an yusalliya aksara min alkhams wayasuuma aksara min ashahri wayaxuja aksara min xaja xajka lagu kalifay qofkao kale waxa weeye waa hal xaj cimrigii mar xaji baa layidhi waana awoodaa wax mar wax ka badan inuu xajiyo waa kari karaa haddii ilaahay xoola siiyo waa kari karaa mar wax ka badan inuu xajiyo markaa laakiin raxmadu ilaahay u naxariisanaya addoommada ayuu u fudaydiyey oo wax badan ay kari karaan uu ilaahay uga daayay inuu ku kalifo markaa sidaas iyada wey hadalka uu ilaahay yani loogu dikrinayo ama rabbi lagu xusayo ee ah laa xawla walaa quwata ila billah alxawqala ayaa la yidhahdaa nabiga sal allahu alayh wasalam baana suneeyey oo jideeyey in ilahay waxyaalaha loogu dikrinayo ay ka mid tahay rabbi lagu xusayo in la yidhahdo laa xawla walaa quwata ila billah waxaanu nabigu ku tilmaamay sal allahu alay wasalam laa xawla walaa quwata ila billah inay tahay kanzun min kunuuzi ljanna khasnad khasnadaha jannada ka mid a bimacnaa fadli weyn oo xagga jannada ah ayaa lagu helaa laa xawla walaa quwata ila billah macnaheedu waa maxay wuxuu sheekhu ku fasiray in laga tilmaamayo wax tab ah oo macaasida ilaahay lagaga baxsan karaa ma jirto iyadoo u ilaahay ku kugu kaalmeeyo mooyaane qofnaba qof macaasida ilahay inuu ka baxsadaa tabuu kaga baxsado kari karayaa ma jiro miduu ilaahay ku kaalmeeyo mooyaane wax awooda oo daacada ilaahay iyo khayrka lagu sameeyaa iyo xoog ah oo daacada ilaah iyo khayrka lagu sameeyaa ma jirto mooyaane miduu ilaahay ku waafajiye sidaas iyadaa laakiin tafsiirku waxa weeye waa qaasir oo waa gaaban yahay macnaha markaysa waxaad markaa dikrigana waa ka caamsan yahay macnaha dikrigu waa ka caamsan yaho wax tab ah oo ama shar lagaga baxsado ama macaasi lagaga baxsado ama dhibaato lagaga baxsado ama waxbaba markaa tab lagaga baxsado cidnaba waxay doontaba haato macsibaya inay ahaan tab cid lagaga baxsado ma jirto miduu ilaahay ku siiyey mooyaane oo kugu kaalmeeyey wax awoodoo shaynaba lagu sameeyo khayr ha ahaado ama waxaan khayrba ahayne adduunye ah ha ahaado ama wax shara ha ahaado awood wax lagu sameeyaana ma jirto miduu ilaahay kugu kaalmeeyey ama ku awoodsiiyey mooyaane marka haddii caynkaa la yidhahdo daacadii khayrkii iyo macaasidii mid walba waa soo gudagelaysa mid waliba waa soo gudagelaysa marka macnaha in caam looga dhigo sidaas ayaa markaasi fiican ilaahay mashiicadiisa iyo doonistiisu doonitaanadoo dhan buu ka qaalib noqday oo wuxuu ilaahay doonaana waa ahaanayaan waxaanu doonayna ma ahan sidaas iyada ah weya waxaana looga jeedaa mashiica waxaa loo isticmaalaa iraadada qadariga ah wamaa tashaa'una ilaa an yashaa allah dooni maysaan waxba iyadoo ilaahay doona mooya sidaas iyada ah ayaa macnihi wuxuu kaloo inoo tilmaamay sheikhu ilahay qadarkiisu inuu xeelada oo dhan ka qaalib noqday ida jaa alqadar camya albasar haddii qadarku yimaado bimacnaa basarku waa indhabeelaa nin kastoo xeelad badan wixii loo qadaray kama baxsan karo wixii loo qadaray kama fakan karo kama baxsan karo wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamay inuu ilaahay cidnaba aanu dulmiyin yafcalu maa yashaa wa huwa kayru aalimin abada ilahay wuxuu doonu sameeyaa isagaan cidinaba dulmiyin weligii waxaa la isweydiiyey dulmi maxaa la yidhaahdaa maa huwa dulmu dulmiga waxaa la yidhaahdaa ayay bacdi yidhaahdeen qaar waxay yidhahdeen dulmi waxaa la yidhahda atasarufu fii mulki lkayr mulki cid kala leedahay in lagu tasarufo oo si aan lagu fasixin faraha loola galo taasaa dulmi la yidhahdaa bay yidhahdeen saasay qaarkood ku fasireen ilaahayna mulkigoo dhan isagaa leh mulki aanu lahayn quraansho in la eg oo mulkiga ka mid ah oo cid kale leedaho isagu aanu lahayn mid sidaas aawadeed wax kasta oo mulkiyo jiraa waa mulkigiisii markaa dulmi maba noqonayso qaar halkaasay ka saaren adigu cibaaradaas tacriifka dulmiga sidaa lagu tacriifiyey adigu ashaacirada bacdi ka mida ku tacriifiyey culamada qaarkood oo xanaabilada ka midoo iyaguna raacayna waa jiraan oo macnahaas ku raacay waxaa ka mida qolyahaa saa ku raacay berbahari oo kale kitaabkiisa sharku sunna tacriifka dulmiga saa lagu tacriifinayo oo tasarufii mulki lhayri inay tahay inuu yahay ayuu ku raacay waxaanu ahaa shaykhu lxanaabila fii waqti waxaa kaloo ka mida safarini isaguna culamada xanaabilada ka mida caqiidadiisa caqdu lfirqati almardiya la yidhaahdo isaguna macnahaasu ku raacaya markiisa waxaan ashaacirada lakin calaa kulli xaal sida sawaabka ah dulmi lama yidhaahdo atasaruf fi mulki lgayr laa tarfan walaa cagsan xagga markaa sugista iyo xagga nafyinta midnaba oo tasaruf kaloo mulki cid kale leedahay lagu tasarufaa dulmi ma aha waayo waxaa dhici karta mulki cid kale leedahay in lagu tasarufo waxa lagu tasarufayna ay tahay yani markaa dulmi aynay ahayn cadli tahay xoolaha agoonta oo kale waa loo ilaalinayaa waa loogu tijaaraynayaa waa loogu tasarufaya iyagaa loo dhawrayaa sidii maslaxay ugu jirtaa marba loogu rogrogayaa waa mulki cid kale leedahay baa lagu tasarufaya oo lagu shaqaynaya oo la rogrogaya dulmina ma aha walaa taqrabu maal alyatiima ila bilati hiya axsan mulkigiisa waxaa ka dhalanaysaa hadduu ku tasarufo cidi inayna dulmi noqonayn saxiixna saasi ma oo qofku xataa naftiisa in waxa weeye si aan wanaagsanayn inuu hadduu sameeyo ama macaasidii wax la mida la yimaado inuu daalim noqonayo naftiisa dulmiyey saa laynoo sheegay wamaa dalamnaahum walakin kanuu hum aalimiin aayad kalena waxa la yihi walakin anfusahum yadulmuun laakiin nafahooday dulmiyayeen baa layihi marka waxa weeye haddii la yidhaahdo tasaruf fii mulki lgayr baa dulmi la yidhaahdaa macnaheedu waxay noqonaysaa dulmiga uu ilaahay iska xaaraantinimeeyey wax mumkinba ka ah oo qudraduba ku tacalluqday ilaahay awooddiisuba marka hore ku tacalluqday maba ahaba oo taxta alqudra maba soo geliba waxaana ammaan badan shayga xumaantaha in la yidhaahdo wuu awoodaayo wanaagiisa darteed buu isaga daaye in la yidhaahdo iyo in la yidhahdo maya marka hore lama kari karo waanu samayn karin iyaba ammaan badan haddii la yidhaahdo masalan bini aadan baaba la sheegaya dabeedna waxaa la yidhi hebel marka horeba waxa waanu dulmiyi karin ya oo ciddidaa in la eg in cid gaadhsiiyo marka hore aanu kari karin iyo haddii la yidhahdo wallahi waa ku dhacaa ninkan iyo markaysa waxaa yani siduu doonu yeelaaye ninka nin wanaagsan buu noqdayo wanaaggiisa darteed iyo markaysaga hadda markaa inaanu xumaan doonayn ayuu isaga daayo cid ma dulmiyo hadda laakiin ninkii la yaqaanay weya labada yaba ammaan badan yo in la maba kari karo ciddidaa uskagee in la eg in cid gaadhsiiyo ma kari karo laa yadlimuuna annaasa xabata khardal labada waxa ammaan badan waa kari karaaye laakiin wuxuu isaga daayey sharaftiisuu isaga daayey sidaasa ammaan badan marka hadalka yani ay leeyihiin atasaruf fii mulki lgayr baa dulmi la yidhahdaa macnihiisu wuxuu noqonayaa dulmigu marka horeba qudrada ilaahay ma soo gudagelin oo qudradiisu kuma tacalluqin waxaana ka ammaan badan in ilahay qudradiisu waa ku tacalluqday rabbina waa awoodi kara ha yeeshee ilaahay ixsaankiisa iyo tafadulkiisa iyo wanaagiisa ayuu isaga daayay uu wanaagsan yahay dulmiguna xumaanta uu xun yahay buu isaga daayay isaguna wanaagga uu wanaagsan yahay ayuu dulmiga u samayn waayo naftiisa waxa daatadiisa uga xaaraantinay marka waxa weeye calaa kulli xaal sidaas aawadeed dulmi tafsiirka lagu fasiraya waxa weeye wadcu shay fii hayri mawdicih ama fii hayri maxallih shayga in la dhigo meel aan maqaamkiisii ahayn in la dhigaa waa dulmi waxaa kaloo lagu fasirin lahaa dulmi waxaa la yidhahdaa waa naqsu lxaqi xaqa oo la nuqsaamiyo ayaa dulmi la yidhahdaa salafka haddaad eegto tafaasiirtay ku fasireen dulmigana بمعنى وحوي دم بعيد كلا لا وقف كلا صار أي ظلم كفسرين فلا يخاف ظلما ولا حظما إلى أي ملك يري سلف وحي كفسرين ظلم وحل وجه ذا دم بعيد كلا لا هي ذكر كلا صار ولا لا صار وقفك وظلم بين هذه أقواش الصحابة يا تابعين تي لقى سوق لقى صور رأي ما يورد مركي سلا ظلم وحوي وملك عيد كلا لا يلقى صار لكن دم بأن وقف كسبنا تي لصوق عضو وعيد كلا كسبته كر كلا صار سبب كل هي الآن تي ya waxa weeye taasaa dulmiga la yidhahda marka waa naqsu lxaq baa dulmi la yidhahda ama waa wadcu shay fii kayri maxalih shaygu aan markaysaga maxalkiisii meel aan ahayn la dhigo sidaasaa dulmi la yidhahda sidaas ayaa dulmi la yidhahda xadiiska markaa nabigu yihi sal allahu alayh wasalam low ana allaha cadaba ahla samaawaati waala ardihi lacadabahum biha وهو غير ظالم لهم وانا حديث صحيح ابو داود يا امام احمد يا غير سوري وانا حديث صحيح الشيخ الالباني ولا ما كان هو الصحيحيه حديث كان معني سنه معها ظلمي وحانون نقول يقول ان جنوب لا امام با ادو اسك عذابي لها ظلمي ما هو وي بنانتي معني ما لكن waxa looga jeeda aduu ilaahay cadaaladiisa kula xisaabtamo oo nicmooyinka uu siiyay kula xisaabtamo oo nicmo waliba shukri naqay ka mudan tahay kula xisaabtamo oo dembiyada ay sameeyeen marka uu kula xisaabtamo way halaagsami lahaayeen oo naarta waxay ku mutaysan lahaayeen dembiyadooda laakiin dembi la-aantood baa naarta ku geli lahaayeen loogama jeedo waxayna la mid tahay yani waxay la mid tahay walaw yucajilu allahu linnaasi waxay la mid tahay aayaadku ilahay yidhi walaw yuaakidu allahu walaw walaw yuaakidu allahu nnaasa bima kasabuu ma taraka calaa dahriha min daaba hadduu ilaahay markaysaga dadka uu ku qaban lahaa oo ku ciqaabi lahaa wixii ay kasbadeen waxa uu markaysa waxa markaa arlada korkooda yani cid kagama tageen dhammaan wada halaagsami lahayen bimacnaa dembiyadooda ay ku halaagsami lahaayeen baa looga jeeda dembiyadooda ay ku halaagsamayeen baa looga jeeda قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون إلهيكم كلف المويان وحي كري كريان وحكى لكم كلفين ولا يطيقون إلا ما خلفه ما أودي كريان مويان وحكوا كلفين وحكى لما أودي كريان لكن صحيح هو إن وحكى بطن أي أودي كران أنت المكلفين وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله كالمدى حوقلة تفسير كدوي نقول حولا لا حيلة لأحد وحمر كالطبعة وعيد سغناتي ولا تحول لأحد وحق الدول لإلاده أو حلقة الدوم أحد سغناتي ما جبته ولا حركة لأحد أحد مركا دواق سغناته عن معصية الله وكدعاق أما كد الدوم أما الطبع وكقبح صدا ما جبته إلا بمعونة الله إله يقوك الميمون بمعنى الشيء نبر معصيها هذا أما غير كيها هذا طبع وكقبح صدا قفت ما هيو إله يقوك الميمون يعني سيدة راجحة in la caam yeelo aan lagu khaas yeelin macsiyo oo keliya tabka lagaga baxsanayo sidaasaa marka isaga fiican walaa quwata liaxadin wax xoog la yidhaahdo oo tamar ah oo cid u sugnaatay calaa iqaamati daacati illaahi daacada ilaahay nagaanshaha lagu nagaanayo lagu daa'imayo wax awooda oo ugu sugnaatay ma jirto iyo wasabaati calayha sugnaanshaha lagu sugnaanayo ilaa bitawfiiq illah iyadoo ilaahay waafajiye mooy وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى شيء ولما وحى وكدر يا قصة أنا يا إلهي دونيسي وعلمه وقالكسي وقضائه يعني قضيسة وقدره قدر كيسة غلبت مشيئته المشيئات كلها كلها يعني إلهي دونيسي وحيث غالب نغطي دوني سنة دمانتود وعكست وحي مركا دي يعني مركا قلبتي إرادته إلهي مركا دونيسي سوء الإرادات كلها إرادات كمركا دمانتود وغلب وكغالب نقضي قضاءه إلهي مركا قضيه بمعنى قدر كيسة الحيلة كلها حيلتها دمان يفعل ما يشاء إلهي وحد دونه السماية وهو غير ظالم أبدا والحال يا هي إلهي غير ظالم مذا وحفظ المين أبدا ولدي oo aan markaa midnaba xaqiisii ka nuqsaamin ama dembi uu cid kale leedahay aan saarin laa yus'alu camaa yafcalu ilaahay wuxuu samaynayo lama weydiiyo oo lama yidhahdo maxaad u samaysay waxaan loo weydiinayn likamaali xikmatihi wa raxmatihi wa cadlihi raxmadiisa iyo cadaaladiisa iyo xikmadiisu siday markaysa waxa marka u dhammaystiran tahay darteed ayaan loo weydiinay wahum yus'aluuna iyaga khalaa'iqda waa la su-aalaya waa la weydiinaya oo waxaa la odhanaya maxaad caynkaa u samaysay وفي دعاء الأحياء وصدقاته منفعة للأموات وفي دعاء الأحياء هو النول بريدو ذي كسقناتي وصدقاتهم هي صدقوهم كودة للأموات أي منفعة للأموات نسخ قاركود وحكسقان منفعة للأموات منفعة للأموات بقسقان لكن شرح مركز شرح مركز آه نسخة الشرحة أي مركز كدعب لكن مصنية بضن waxay ugu sugan tahay manfacatu lilamwaat bale waxay dhahan fi jamiici nusakh oo markaa matniyada ka mida manfacatu lilamwaat baa ku sugan marka wa fii ducaai axyaai kuwa nool baryadooda ayay ku sugan tahay wa sadaqaatihim iyo sadaqooyinkooda manfacatun lilamwaati waxtar baa ugu sugan kuwa dhintay oo dadka dhintay waa ku intifaacayaan ducada ay u soo duceeyaan dadka nooli ay u soo duceeyaan waa ku intifaacayaan oo waxbay u taraysaan hadday islaamnimo ku dhinteen bay wax u taraysaa sadaqadda markaa loo soo bixiyo ee sawaabkooda sawaabkeeda ama abaalmarinteeda iyo ajarkeeda loo hadiyeeyana iyadana waa ku intifaacaya oo waxbay u taraysa ahlu sunna waljamaacana sidaa waa isku waafaqsan yihiin wax khilaafi haba yaraatee kuma sugno ducada looma shardiyo awlaad حتى وحوي أبد كذا إذا أنا هين هذه كوسة دعية مسلمين تاس كمين وأنفع يا قفك مسلم دعاء وأنفع كانوا دعينا ينأتر بكيليا أو شفاعة قضى يا قفك من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها يعني شفاعة ونأسن كي شفاعة قضى ودعاء دعينا يكلوي أبا المرين يديف وكله هي أبا المرين أتر بكيليا saas aawadeed baa xadiis waxaa lagu soo wariyey inuu nebigu sala allahu alayhi wasalam uu yidhi qofka markaa istikfaar mu'miniinta u sameeya oo yidhaahda waxa weeye allahuma akfir lilmu'miniina waalmu'minaat ilaahu cidda iimaan kale rag iyo dumarba u dembi dhaaf kaana lahu bikulli mu'minin xasana qof kasta oo muumina hal ajar baa loo qoraa looga qoraa mu'miniintoo dhan buu u duceeyey soo maha oo yidhi ilah u dambi dhaaf mu'min kastaba hal ajar baa looga qoraya cadadka mu'miniinta tiradooda waa ajar badan wey ilahu mu'miniinta ama muslimiinta u dambi dhaaf hadduu yidhaahdo ajar badan buu sidaas ugu helaya xadiiskaasna ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen waxay xadiis xasan ah weeya bidhe haysami baana ka mid sidaas aawadeed buu markaa sheekh alalbani uu soo arooriyey kitaabkiisa lahaa saxiixu ljaamic دعاء أدلة إنه تلمام إسانا وبضن وحكمل قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا شيغست لينو شيغاي وباريس لينا براي إن إنه مسلمين تينا جوه الرئيسي الدين تي إيمانك إنه جوه الرئيسي ادعي marka iyaguna inay ku intifaacayaan baa ku sugan waayo haddayn waxba u tarayn dee waxay iska noqonaysaa cabad waxaan faa'ida ku sugnayn bay noqonaysa adila yaa waxba u tari maysa marka sidaas aawadeed waa ku intifaacaya ahlu sunna waljamacana waa isku waafaqsan nabiguna sala allahu alayhi wasalam waxau odhan jiray markuu janaazada ku tukanayo اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا بمعنى وحوية كايغا نول يا كايغا دنتي كايغا لب يا كايغا ددي كايغا ير يا كايغا وين إله أنت ود بدك النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء ولا ينو شيغا يا مؤمنين تودعينا بريس لينا برايا قرآن لينا وشريعه marka calaa kulli xaal wax khilaafoo ku sugan ma jiro wakadalik sadaqadda dadka amwaadda ah ee maytidaa loo bixinayo iyadana waxa weeye waa anfacaysa qofku hadduu islaamnimo ku dhintay sadaqadda loo bixiyey ee sawaabkeeda iyo ajarkeeda loo hadiyeeyey waa anfacaysaa iyo waxbay taraysa adigu culamada qaar baa yidhahdaa awlaad baa loo shardiyaa sadaqadda culamada qaarna ijmaac bay ku soo rareen in laysku waafaqsan yahay in xataa ajnabi hadduu ka yahay oo aanu ubadkiisii ahayn sadaqadda uu soo bixiyey inay anfacayso ciddii markaa sawaabkeeda uu hadiyeeyey culamada qaarna ijmaac bay kusoo rareen bacdu ahlicilmi oo yidhi waxa weeye ajaanibta ma anfacayso ee axaadiis waxay kusoo wada aroortay awlaadda iyaguna waa jiraan calaa kulli xaal haddayba ijmaac ka baaqato jamaahiirta culamada selafan wa khalafan waxay qabaan sadaqadda dadka amwaadda loo bixiyo walow ubadkuu dhalayba yaynay ahaan cidda bixinaysae inay anfacayso oo gaadhayso ciddii loo bixiyey sawaabkeeda iyo ajarkeeda loola niyooday inay anfacayso bay isku waafaqsan yihin haddaba itifaaq caama ka baaqato jamaahiirtaaba isku waafaqsan afarta madhabood iyo keyrkood ba ka mid yihin nusuusta inoo tilmaamaysaa qofku wuxuu kasbado inuu leeyahay lahaa maa kasabat may nafyin oo may diidin inuu wax kaloo uu ku intifaacayaa jiraan may diidin xadiiska uu nabigu sal اlahu alayه wasalam ui idaa maata اlinsaanu inqaطca camaluhu ila min alaa ila min ixdaa alaa hadduu bini aadamku dhinto camalkiisu waa go-ah saddex mid ka mida mooyaane sadaqat jaariya aw waladu saalixun yadcuu lah aw cilmun yuntafacu bih yani sadaqa jaariye ah sida waqaf iyo wax lamida oo isagu waxa weeye noloshiisii sii baxsaday ubad saalixa oo wanaagsan oo usoo duceeya cilmi dabadii lagu intifaacay saddexdaa mooyaane wixii kale camalkiisu waa go-an xadiiskaasina wuxuu ku saabsan yahay camalka uu isagu sameeyey wuxuu sabab ku lahaa mooyaane wixii kale inay ka go-ayaan laakiin kama warramin xadiidkaasina acmaasha dadka kale samaynayaan wax ma ka anfacayaan mise kama anfacayaan maxaa la yidhi inqaaca camaluhu camalunaasi baa intifaacoodu ka go-aya lama odhan maxaa la yidhi inqaaca camaluhu isagaa camalkii naftiisu go-aya mooyaane wuxuu sabab ku lahaa ow adduunyadii marka isagaa sii sababay laakiin loogama jeedo inaanu camal dad kale sameeyeen waxba kaga intifaacay waxa ugu badan haddaba maqaamka loo cuskan karaa waxay tahay waa aayadda u ilaha yidhi waan laysa lilinsaani ila maa saca wa ana sacyahu saufa yura dadka qaarkooda u nisbaynaya ashaykh maxamed ibn cabdilwahaab inuu qabo saddexda markaa xadiidkaa kusoo arooray mooyaane qofka wax anfacaya inaanu jirin markuu dhinto dabadeed waa kadibun lahu quruun waa been geesale wey waa been geesa leh sal iyo raadkoonna ma laha masaladuna waa masala itifaaqiya ahlucilmigu isloo geliya akaadiib iyo beeno badan baana loo nisbeeyaa maa hiya biawali kadabaatihi beentoodii ugu horraysay ma aha aayadda haddaba uu ilahay yihi waa laysa lilinsaani ilaa maa saca ishkaal baa yimi ahlucilmigu isweydiiyaan waxay tahay aayaddaasi waxay sheegaysaa qofka waxa anfacayaa inay tahay wixii uu isagu shaqaystay ha ahaato wuxuu isagu sameeyey ama ha ahaato wuxuu sabab ku lahaa kuwa doona ha noqdee wax kale inaanu anfacaynin ayuu tilmaamaya xadiidka aayaddaasa waxay tilmaamaysaa xasrin haddaba adilada kale sharciga eegtana waxyaalo markaa waxa wey qofka anfacaya oo aanu isagu samaynine dadka kale sameeyeen baa adilada kusoo aroortay oo ay ka mid tahay ducada usoo ducaynayaan ay ka mid tahay sadaqada sawaabkeeda loo soo hadiyeynaayo ay ka mid tahay xajka laga xajinayo haddii aanu xajin oo kale ay ka mid tahay soonka cid qaraabadiisa ka mida ay ka soomayso man man maata wa calayhi sawmun sama canhu waliyuhu baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam kii dhinta iyadoo soon lagu leeyahay weligiisa bimacnaa ka qaraabadiisa abaa ka soomaya waa xadiis saxiixa yani waxaa qof baa nabiga u yimi sala allahu alayh wasalam markaase waxay ku yidhi ina fariidat allahi ala ina fariidat allahi على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ما كحجيا أضي وين يدو أبهي هاي وأنا مركي سجى يعني ركوب يوح لمدة أنا لصاري كرين وقصقناني أي مركا فرل في سوق أري حج كأها مركا ما كحجيا مركا سان صلى الله عليه وسلم وحاول بنيين وكحجيا xaaladaasi waa markuu noolaayo markaysaga aanu awoodi karayn xataa qaadis in la geeyo aan markaa oo yani markaa rakuub lagu qaado aanu xamilayn hadduu dhintana culamadu waa la mid bay leeyihin fadayn اllahi axaqu an yuqdaa qaanta ilaahay iyo gashiga ilaahay baa in la gudo ugu habboonaa shabada waxaa ka mid ah duyuunta daynka lagu leeyahay oo kale nebigu sala allahu alayh wasalam marka janaasada lasoo dhigo wuxuu odhan jiray calayhi dayn dayn ma lagu leeyahay haddii la yidhaahdo haa wuxuu odhan jiray salluu calaa saaxibikum yani saaxibkiina ku tukada anugu ku tukan maayo markaasay odhan jiray yaa rasuul allahi daynka waa ka bixinayna waxaa lagu leeyahay ku tuko janaasaa la soo dhigay markaasaa dayn ma lagu leeyahay markaasaa laba dinaar baa lagu leeyahay hadda laba dinaar intee laag hadda waa laba laba dinaar baa lagu leeyahay markaasuu yihi markaysaa salluu calaa saaxibikum abu qataada nin la yidhahda wuxuu yihi ya rasuul allahi anaa ka bixinaya markaasuu yidhi miyuu ninkaa daynka lagu lahaa ka beri noqday korkaaga iyo dumadaada daynkaasi ku fuugan markaasuu yihi haa markaasuu nebigu ku tukaday sala allahu alay aslam maalintii dambe weyde daynka ma bixisay markaasuu yihi haa markaasuu yihi haddaa jirkiisi ka qabow waa xadiis saxiixa daynkii laga bixiyey cid kalaa ka bixisay looma shartiya qaraaba inuu xataayaan qofka ugu soogay muslimiintaasuu kamid yahay haddii ka bixiyaa waa ka gudaya waa ka dhacaya dib